silan dardargeliya canshuuraha dowladaha hoose iyo weliba maamulka dowladda hoose degmada badhan ee gobolka sanaag puntland si rasmiya indaha furay qorashaha qaadowka canshuur biyowka goobo ganacsiga ee degmada gudoomiyaha degmada badhan cali xiir oo ku hadali dahafurka qorashaha qaadowka canshuur biyowka goobo ganacsiga iyo bulshada degmadan ka baaqi inay obiyaan canshuurta ka daahfureenlaa shaqadii ay lahayd dowladda hoose ee degmada baran iyadoo ay qaybaha naga dambeeyaan ay yihiin agaasimayaashii waaxaha iyo cashuurqaadayaashii qaybahood dhammaan waxaanu ku wargelinaynaa bulshada reer sanaag degmada baran inay saa ka bilaabanayso shaqadii dowladda hoose oo la dahfurayo la bilaabayo cashuurtii degmada taasoo la rabo inay bulshadu waxqabadkii iyo horumarkii degmada lagu qabto aad iyo aad baan waxaan ugu soo dhaweynaynaa dhammaan bulshada inay u istaagaan horumarkooda dowladnimadooda waxqabadkooda ay la tartamaan degmooyinka kaleeto iyo gobolada kaleetoba xildhibaan maxamed umar iyo agaasimaha waxda dakhliga dowladda hoose iyo sidoo kale dhinisho ku hadali daafurka qorashaha qaadowka anshuur biyowka waxaan doonaynaa waxaad bixisaana inaad nagula xisaabtataan ee aan naloo ka harin markaa wax bixisaan waa nala xisaabtami kartaan wixii aad bixiseen meesha ay mareen iyo qorshaha aad leedihiin inaan sameyno guddi horumarin degman baan diyaar u nahay iyo guddi la xisaabtan labadaba oo waxaa dakhliga wuxuu noqdaba kasoo baxa degmada lagu xisaabtamo dadweynuhuna meeshii uu u garto oo macquul ah lagu fuliyo
marka dadka degmada ku nool oo ganacsatada u horeyso dhalinyarta waayeelka ayagoo dhan waxaan ka codsanaa inay dowladnimada garab istaagaan inay la shaqeeyaan inay ayagay kusoo noqonaysaa xisaabtan si ay u helaan inay wax bixiyaan sababtoo ah qofku hadduuna waxba bixin waxba kama xisaabtami karo dowladnimada sidoo kale baran keliya ma aha meesha ka bilaabanayso baran maadaama ay tahay caasimadii waxaan rajaynaynaa degmooyin kale hoos taga hadaafnimo celbu ha ahaato inaa iyagana cashuurtu ka bilaabato daafurka qorashaha qaadowka canshuur biyowka weliba sidoo kale ku hadlay xanakumada ee bulshada muwaadiniinta canshuur biyaalka ee oobiya canshuurta ka waajibta
mar haddii aad maanta galateen ilaa cashuurtii bilowdaan de waa idiin bilaabaynaa waan idin soo dhawaynaynaa waxaanu leenahay ilaa alkaa ka sii wada laakiinse cashuurtaasi waa inay noqotaa mid dalka wax lagaga qabtay mantaqadda ka muuqata run ahaantiina waa idin hambalyeenaynaa waan idinku soo dhawaynaynaa
in ay cashuurta bixiyaan oo u kacaan oo bakhaar iyo maxaan ku rahdaayey ilaa iyo halka u hooseyso qudaarta cashuurtaas hal mar inay ku dhaqaaqdo taa waxaan ku baraarujinaya shacabkayga wanaagsan oo ma garanaysaaye waddankooda jecel oo heelan inaynu cashuurta wada bixino maanta waxaa noo yimi dowladda hoose oo uu hogaaminayo guddoomiyuhu iyo waaxdii cashuuraha oo dowladda hoose waanuna bixinay waa ku faraxsannahay waxaan rajaynaynaa sidaa nalooku qaaday in magaaladana horumarkeeda tallaabo looga qaadi doono waa naftaada ka qaad oo dalka
waxaa maanta guul ah in golaha deegaanka degmada baran uu bilaabay in uu bulshada ka qaado cashuurtii waajibka ku ahayd cashuurtaas oo ah waxaweye kharashka danta guud lagu nafaqaynayo kharashka danta guud lagu bixinayo sida amniga waxaweye arrimaha bulshada howlkala socodsiinta golaha deegaanka waa waajib saaraa bulshada buu ahaa oo waxaweeye laga soo habsaamay in maanta la qaado oo lagu dhiirado waa wax aad weyn bulshaduna ay ku ammaanan tahay inay bixisay ta muhiimka ah oo waxa weeye iyana dhanka dowladda laga rabo ama dhanka golaha deegaanka iyo saraakiisha dowladda ka shaqaynaysa cashuurta in ay bulshada ku qarciyaan cashuurta ay sameeyaan barnaamijyo wacyigelin islamarkaan ah laga arko shafaafiyad iyo waxaweeye daafurnaan